bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun ida adana insaanu liaakhara shayئa jaaz baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa idaa adina insaanu liaakhara insaan haddii uu ku kale oo u idmo shay-an wax jaaza bannaan qof haddii uu qof u idmo wax jaaza bannaan wuxuu ka rabaa marka shayga loo idmay ama majhuul ha noqdo ama ha noqdo wax markaas yacnii aan majhuul jahaalo aanay ku jirin wuxuu rabaa ha noqdo dayb qofku hadduu qof u idmo shay waxa uu u idmo waa bannaan tahay oo wuu soconayaa yacni idinkaas ayb qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu can jabala qaala kunaa bilmadiinati madiine ayaan joognay fii bacdi ahli اlciraaq reer ciraaq yacnii dad ka mida macooda fa asaabanaa sanatun abaar ayaana asiibtay fa kaana bnu zubayr ibnu zubayr waxa uu ahaa yarsuquna tamra timir ayuuna siinayay oo nagu irsaaqayey fa kaana bnu cumara radia allaahu canhumaa ibnu cumar wuxuu ahaa yamuru binaa inuuna soo maraayey fayaquulu wuxuu dhahayey ina rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka nahaa cani iliqraani xiriirinta ama lamaanaynta waa reebay nebiga oo inaad timirtiin laba xaba ka dhigtaan ood isku qabataan oo qof ou laba qaato iqraan sidaas u jeeda ilaa an yasta'dina arajulu ninku inuu idin dalbado maahane minkum xaal uu idinka idinka mid yahay ninkaasuna akhaahu walaalkii uu ka idin dalba maahane ayb xadiidku marka waxaa laga qaadanayaa tarjamadii xadiidku waxay iska daboolayaan timir ayaa loosoo ayaa meesha loo soo dhigay hal hal xabaa loo cunaayey ibnu cumar wuxuu yidhi rasuulku wuxuu reebay laba in laga dhigo qof inuu laba isku qaato iqraan inuu sameeyo uu lamaaniyo oo laba xaba uu qaato meeshuu halka qaadan lahaa leanna dadka kaleu ka sadbadsana ayb ilaa in loo idmo maahane hadduu idin dalbado uu yidhaahdo dadkii kale oo war aniga labaan isku qaadanaya waa ku ogolnahay ay dhahaan tarjamada meeshaas waayo meesha maxalushaahidka u ah maxaa yeelay qofkan kale xaqiisii buu ka tegey qofkanuu wax u idmay waxaasina hadda wax xaqiisu intay tahayna lama garanayo ayb leanna timir saxan ku jirto intay u qaybsanto meeqa halaad ayaa dadkaani marka loo qaybiyey ay kala noqonayaan nin og ma laha haddana ninkii iska cafiyo yidhaah war waa ku cafinay haddii la dhaho ninkii oo uu laba iyo isku qaatay iyo saddex dadka kale xaqoodii way ka tageen waa cafiyeen marka insaan insaan kale u idmay shay weeyaan waana bannaan tahay ayb qaala xadaanaa abunucmaan wahuwa moxamed bnu lfadl asaduusiyu laqabuhu caarim qala xadaanaa abu cawaanata can alacmash can abi waa'ilin can abi mascuudin ana rajulan min alansaar nin ansaarta ka mida yuqaalu lahu layidhaha abu shucayb kaana lahu ghulaamun ayuu lahaan jiray addoon ama qof u khidmeeyo laxaamun oo hilibla ah faqaala lahu abuu shucayb abuu shucaybkii baa wiilkii wuxuu ku yidhi isnac lii طacaama khamsatin shan cuntadood ii sameey lacallii adcu nabiya sal l salam oo laga yaabaa inaan nebiga u yeeree khaamisa khamsatin xaal uu yahay shan mid shaneeyo wa absara fii wejhi nebiyi sala allahu calayh waali wasalama nebiga wejigiisa ayuu wuxuu ka arkay aljuuca baahi fadacaahu waa u yeedhay fatabicahum waxaa soo raacay rajulun nin lam yudca aan loo yeedhin nin aan dadkii loo yeedhay ka mid ahayn baa soo raacay faqaala nebiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi ina haadaa midkaani qad ittabacanaa waana soo raacay ata'danu lahu ma u idmaysaa inuu wax nala cuno qaala nacam haah ayuu yidhi ayb xadiidkanna marka ayb waxaa laga qaadanayaa ayb ata'danu lahudaas niyow ma u idmaysaa ninkan adiga ma aadan u yeedhin waxaadu inuu cuno ma ugu talagelin laakiin hadda ma u idmaysaa haa waa u idmay tarjamada marka meeshaas waa meesha ay ka raacayso baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisii buu u baab yahay wa huwa aladdu lkhisaam insaankii waxaa laga soo hadlayay midka xaqa ka santaagay oo wa min annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati اddunyaa wayushhid allaha calaa maa fii qalbihi wa huwa aladdu lkhisaam middoodiisu ay adag tahay qaala xadaanaa abuu caasim can ibni jurayj can ibni abi mulaykata can caaishaةa radia allahu canha can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaal ina abgada arijaali ragga ka loogu carab badan yahay ilallahi alla agtiisa alaladu waa midka darnaanshada badan alkhasimu ee dooda badan alaladu اlkhasm yacnii doodiisu midkay aad u daran tahay ayb ninkaas weeyaan marka ayb tarjamada xadiidku marka waa isdaboolayaan baabka kitaabu kitaabuulmadaalimna wuxuu ugu keenay meeshan waxay tahay dooda daran mararka qaar waxay keenaysaa xaq in lagu qaato dadow in lagu qaatay keenaysa xaq qof kale leeyahay inuu ku qaato ruuxu hadduu dood badan yahay wax isaga lagu leeyahay inuu iska riixana waa dhici kartaa nin dood badan oo war badan marka uu yahay baabu imi man khaasama fii baailin wahuwa yaclamu baabu bayaani imi man qof dembigii caddayntiisii buu u baab yahay khaasama dooday fii baailin baail ku dooday walxaal huwa isaguna yaclamuhu uu og yahay isagoo og ninkii baail ku dooday baailkaa marka uu ku doodaya waxay tahay xaq ayuu rabaa inuu baail u suureeyo ama baailkiibuu xaq inuu u suureeyo rabaa waa kaas ayb qaala xadaanaa cabdulcasiizi bnu cabdillaahi wahuwa alweysiyu qaala xadaanii ibraahimu bnu sacdin can saalixin can ibni shihaabin qaal ahbaranii curwat bnu zubayr ana zaynaba binta ummi salama ahbarathu waxay u sheegtay ana ummahaa hooyadeed umma salamata radia allaahu canha zawja nabiyi sala allahu calayh ali wasalama ahayd ahbarathaa waxay u sheegtay can rasuulilahi sal l salam annahu samica nebigu wuxuu maqlay khusuumatan dood bibaabi xujratihi albaab qolkiisa albaabkiisau ka maqlay fakharaja ilayhim waa u soo baxay faqaala waxa uu yidhi innamaa ana basharun anigu bashar ayaan ahay wa innahu ya'tiinii waxaa ii imaanayo alkhasmu dadka doodaya ii imaanaya falacalla bacdakum qaarkiin an yakuuna inuu ahaado ayaa la arkaa ablaqa mid xeel dheeraan badan min bacdin qaarka kale ka xeel dheeraan badan doodda iyo warka toosiskiisa iyo fa axsibu waxaan malaynayaa annahu sadaqa ninkaa inuu run sheegayaan malaynayaa fa aqdii lahu waan u xukumayaa bidaalika kaagaasaan ugu xukumayaa warkaas aan maqlay faman qadaytu lahu qofkaan u xukumay bixaqi muslimin muslim xaqiis fa innamaa hiya iyadu wax kale maahane qibcatun min annaari waa gabal naar ah falyakhudhaa ha qaato ow liyatrukhaa ama ha ka tago xadiidkanna marka tarjamada meeshu ka leeyahay waxay tahay dadku nebigu wuxuu sheegay inay kala dood badan yihiin oo ay kala aftahansan yihiin ayb dooddu marka hadday keento in wax baatila laguu xukumo qaaliga marka yacnii xukunkiisaas waxba kuu xalaalayn maayo naar unbaa laguu gooyey dhowr mas'alaa marka xadiidkan laga qaadanayaa ta koowaad waxay tahay qaaligu waxa uu xukumo shay xaaraan ah xalaal kama dhigi karo qaaliga haddii qaaligan intuu fiiriyo isagu ou dadaalo oo sidii ay la ahayd wax ku xukumo adiga laakiin aad og tahay laguu xukumay waxaan inaada lahayn xaaraan unbaa ku haysataa qaalibaa ii xukumay ma jirto taas waa mas'alo mas'alada kale waxay tahay rasuulku inuusan qeybka mutlaqaa inuunan ogeyn oo nebiga calayhi salaatu wasalaam qeybka mutlaqaa ma ogeyn mutlaqa markaan leeyahay isagoo muqayada ma ogaan karaa haa wixii ilaahay ogeysiiyo yacnii wixii ilaahay ugu talagalay inuu ogaado oo la ogeysiiyo dabcan waa ogaan karaa oo caalimu اlgaybi falaa yudiru calaa gaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul laakiin qeybka muطlaqa sidiisa caalimulgeyb yaa waaye haddii la dhaho allah ba ah keliya rasuulkii marka qeyb ma oga haddii qeybku uu og yahay nebiga labadan nin ninka runta sheegaya wou ogaan lahaa waa kaasa wuxuu leeyahy faaxsibu annahu sadaqa waxaan u malaynayaa ninkaas inuu run sheegay ayb waa nin been sheegaya waxaa laga yaabaa marka inuu markhaatiyaal keensado beenaa markhaatiyaal beenaalayaala inuu keensado markhaatidaas wax loogu xukumo dhaar inay ku waajibtay aa laga yaabaa dhaartii uu dhaarto qofkaani run iyo been wuxuu sheegaya allahu aclam ilaahay unbaa og laakiin waxaa la xukumayaa qaadigu wuxuu marayaa sharci iyo nidaam qado oo sharci ah nidaamkaas qadaha daahirkaa wixii ka soo baxo ayuu wax ku dhisaa laakiin qeybka ma oga isaga rasuulku marka hadduu qeyb ogaan lahaa ninka beenta sheegayuu dhihi lahaa oor hebelow been baad sheegaysaa buu dhihi lahaa ayb xadiidku waxaa kalou tusayaa ama uu keenayaa ayb qofku marka wixii loo tarjamay oo ah inuu qofkii ku doodo ama aftahanimo uu ku toostoosiyo shay baatil ah sidaasi marka baatilkiina xaq ku noqon maayo xaqiina baatil maku noqonayo ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa khaasama haddii uu doodo fajara xadiidkaas macnihiisa idaa khaasama haddii uu doodo fajara daacada rabbi buu ka baxaa siduu uga baxayana waxay tahay shaygii xaq aha baailu ka dhiga baailkiina xaq buu u ekaysiinayaa ayb calaamat lmunaafiq qaala xadaanaa bishr marka dadku markay noqdaan dad afkood wax ku cunayaal uun ah zamankan dadku hadda say isaga bateen ninkii iska miskiin oo aan af badnayn oo iska aamusan waxaa laga yaaba xaqiisa in la dardaro oo mujtamacu yacni boqolkiiba sagaashanba inay noqdeen dad marka warkaas iyo xujo toosintaas iyo markuu rabo inuu baatil xaq u ekaysiiyo waa u ekaysiinayaan laakiin xaqiiqda ilaahayna waa ogyahay adigana waa og tahay fii nafsik marka ilaahay ha laga cabsado qaala xadaanaa bishru bnu khaalid xataa waxay gashay waxyaabahaas diinta xataa ninkii caamiga waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu wareero ayb halkan wadaadaa ka hadlay midkan meel kalau ka hadlay kan waxbuu sheegay kan waxbuu sheegay nin kastaa waxaa laga yaabaa marka dadkaasoo dhanna ma wada toosnaanayaan dabcan waxaa dhacaysa marka mararka qaar aad arkaysaa shirkigii ilaahay xarimay nin intuu toostoosiyo toostoosiyo toostoosiyo af iyo hadal ku toostoosiyo diin ka dhigaayo oo ku dhahaya diintaa waxay qabtaa ilaahay kayrkiisa in la caabudo ilaahay kayrkiisa in la baryo ilaahay kayrkiisa in gurmad la weydiisto waxyaabahaasoo dhan waxaa laga yaabaa xukunkii ilaahay ee la yaqaanay ee toosnaay ee qur-aanka ku qornaay in la yidhaahdo maanta maya saas maahan intay ka dhacday wax kale meelo kale wax lagu soo jaafjaafay ilaa dadka qaar ay gaareen annaga axaadiidtan maba rabnaba aad deliishanaysaan sheikh hebel masaladan saan uu ka qabaa yacnii xadiidkii iyo sheikh hebel ma laysku muqaawamay karan xadiidkaa weyn ayb marka in qofku xadiidkii uu ka tago oo waa ka tegayaa uu yidhaahdo shay baatilana uu ku doodaayo warkiisa uu toosiyo maxay keenaysaa marka man idaa khaasama fajaraw ayb laakiin qofku haddii uu xaq rabo ilaahayna inuu xaqa tuso weydiisto ma waynayo dariiq toosan qaala xadaanaa bishru bnu khaalidin qaala akhbaranaa moxamed bnu jacfar wahuwa gundar can shucbata can sulaymaana can cabdillaahi bni murata can masruuqin can cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma can nabiy sal l salam qaal arbacun afar man kunna qofkay ahaadaan oo laga helo fiihi isaga dhexdiisa kaana munaafiqan buu ahaanayaa munaafiq aw kaanat fiihi waxaa ahaanaysa dhexdiisa khaslatun min arbacin ow kaanat fiihi dhexdiisu ay ahaato khaslatun qayb oo min arbacin afar ka mida kaanat fiihi qofkaa waxaa ahaanayso khaslatun dhexdiisa waxaa ahaanayso khaslatun qayb oo min annifaaqi nifaaq yanii ninkii afar laga helo munaafiq u ahaanaya hal ninkii laga helana hal khaslo oo nifaaqa ku jirayso xataa yadacaha ilaa uu ka tago idaa xadata haddii uu sheekoonayo kadaba waa been sheegaa waidaa wacada haddii uu ballan qaadana akhlafa waa guud yeelayaa oo ballantii uu ka baxaya waidaa caahada hadduu heshiis galana hadara heshiiskii waa khiyaanaya waa ka baxaya waidaa khaasama haddii uu doodana fajara daacadii buu ka baxaya calaamadahan marka waa nifaaq camali ah nifaaqu laba u qeybsamaa ictiqaadi iyo camali ictiqaadiga waxaa la yidhaahdaa midka idhaaru lislaami wa ibdaanu lkufri qofku inuu islaamnimo muujiyo gaalnimona uu qarsado midka qur-aanka lagu sheegay nifaaqa qur-aanka ka buuxo noocaas nooc kale waxaa jira marka nifaaq camali la yidhaahdo dad waxaa jira hadda aan gaalnimo qalbi afka qalbiga ku haysanin oo qalbiga islaam ku haysto laakiin calaamadihii iyo acmaashii munaafiqiintay samaynayaan ayb oo hadduu sheekaynaya been buu sheegayaa ballan haddii uu galo waa khilaafaya waa ka baxayaa haddana muslim waayo hadda gaal ma ahan gaalnimo markaa ma ma qarsanaayo gaalnimo kaas marka nifaaq camaliyaa la yidhaha laakiin nifaaqa camaliga albaabow wuxuu u yahay midkaas ictiqaadiga haddii qofka afartan shay uu badsado waxaan baciid ahayn marka dambe inuu kan weyn albaabkiisa dalaq uu yidhaahda walciyaadu billah nebiyullaahi yuusuf walaalihiis saddexdan waxyaabood oo la sheegayaba waa laga helay waa maroo beenay sheegeenoo waxay yidhaahdeen yeeyaa cunay wiilkii nebiyullaahi yuusuf waa mar labaadoo haddana ballantii waa keenaynaa ahayd kama soo bixin ma keenin ayb mar kaleo haddana waxaa weeyaan wixii lagu ammaaneeyena waa khiyaaneen oo nebiyullaahi yuusuf aabbahood waa ku ammaaneeyey waa khiyaaneen imaamu nawowi marka wuxuu leeyahay haddana biitifaaqi alculamaa gaalo ma aynan ahayn baabu qisaasi almadluumi idaa wajada maala daalimihi baabu bayaani xukmi qisaasi almadluumi ninka laga gardaran yahay ee la dulmiyey aargudsashadiisa uu aargudsado xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay idaa wajada haddii uu helo maala daalimihi ninkii dulmiye maalkiisii hadduu helo ninbaa matalan wax laga qaaday waxbaa laga dulmiyey ninkii wax ka dulmiyey maalkiisiibuu arkay intii laga qaaday ma ka qaadi karaa ninkaas marka wa qaala bnu siriin ibnu siriin waxa uu yidhi yaqaasuhu waa la qisaastamayaayo waa ka qaadanaya wa qara'a wuxuuna akhriyey wain caaqabtum haddii la idin cuquubeeyo la idin ciqaabo fa caaqibuu ciqaaba bimili maa cuuqibtum bih wixii laydinku ciqaabay oo kale ciqaaba marka ninku hadduusan xadgudub geysaninoo intii lagu sameeyey uu sameeyo xamad gardarnaa ayb masaladan marka uu ka hadli rabaa waxay tahay waxaa la yidhahdaa masalatu dafr ama mas'alatu dafar qofkii baa wax laga qaaday xaqiisii baa ka maqan ninkii xaqa ka haystay ayuu arkay wixiisii intii laga haystay ama intii ninkan uu ka qabay ma ka qaadan karaa ayb marka xaqaasi wax dayn looga qaaday wax laga dhacay xaq oo isagu ku lahaaba ninkan intaba waa noqon kartaa ayb marka qadarkii intii laga qaaday ama intii uu xaqa u lahaa ma qaadan karaa isagoo ninkaas u sheegin ama sifo oo hoo ah aan uga qaadanaynin ayb masaladaasuu marka rabaa inuu ka hadlo bukhaari marka caadadiisa waxaa ayd markuu mas'alo baabeeyo ahar hadduu daba dhigo aharkaasna siiqatu tamriid oo kale uu ku keeno ujeedkiisu marka waxaa siiqatu waxaan u jeedaa jasmi uu ku keeno macnaha wuxuu ka wataa meeshaasa ra'yigiisu uu jiro isagoo marka wuxuu qabaa inuu qaadan karo intii laga qaaday inuu ka qaadi karo qofkan laakiin wax mucayana hadda waa inay yihiin qof mucayana hebela adiga wax kaa qaaday hebelkii inaad intii uu kaa qaada ka qaaddo waa bannaan tahay laakiin qaabkan annaga u dhaqanna saas ma aha qofkii matalan nin baa wax ka qaaday ninkii ma haayo awood uma le ma qabsan karo nin kaloo jidkaas iska maraayo miskiina oo ninkaas ku qabiila dhab ayuu siisanayaa waxuu ka qaadanayaa marka nimankan ayagaba waa naga qaatay inuu leeyahay saasayna yeeleen waxaasay naga qabaan annagana waa qaadaan ninkan aad wax ka qaadda adi waxba kuma lihid mid kale wax ku leedahay kaas waa waxa sharcigu ka hadlayo ee qabiil maaha wuxuu sharciga ka hadlaya ogaada ama waxaagii cid kaa qaaday ma taqaanid dad ordayaa qaaday ma taqaanid ayagii hadda mid kaloo mucayanoo kii aan ahayn inaad iskaga dhegto ood wixii ka qaadato sharci iyo qaanuun saxa ma qaala xadaanaa abulyamaan wa huwa alxakamu bnu naafic qال أخبرنا شعyب عن الزهري qال xdثني cروة أن cائشhaة رضي الله عنها qاaلت جاءت hind بنت cطبة بن ربيcة ayaa timid faqاaلت waxay tihi ya rasuul الlh rasuulka ilaahayow إna abا سفyاaن abu سفyاan rajul nin weeyaan misiikun maalka aad u haayo gacanta ku qabtoon bixinin misiikun nin celin badan maalkii aan bixinaynin fahal calaya korkaygu ma yahay xarajun wax dembi ah an ucima inaan quudiyo min aladii kii lahu isagu ou lahaa inaan wax ka quudiyo ciyaalanaa ilmahani ilmi isagu ou dhalay ninkan nin wax bixinaya maaha maalkiisa isagoon ogeyn intaan qaada ilmihii ma ka quudin karaa fa qaala nebigu wuxuu yidhi sal l salam laa xaraja calayki korkaaga wax dembiya ma ahaanin an tudcimiihim inaad ka quudiso bilmacruufi si la yaqaano ah uga quudiso shaygii macruuf nafaqadii adiga kuu go'naydee macruufka ahayd ee curfigu iyo caadadu ay keenaysay inaad intaad uga qaaddo ilmihii aad ku masruufto hadduuna isaga bixinaynin waa leedahay masalatu dafar waay marka xaqeedii bay ka weysan tahay inay marka ka qaadato isagoon ogeyn laakiin xaqeedii aynan dhaafin iyo ilmaha aynan ka bad aynan badsanin sharcigu nebigu waa u ruqseeyey sala allahu calayh waali wasalam tarjamada xadiidku marka meeshaas iska daboolahaya qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf qaala xadaana allaytu qaala xadaanii yaziidu can abilkhayr can cuqbata bni caamirin qaal qulnaa lilnabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga waxaanu ku nidhi innaka tabcaunaa waad nadiraysaa rasuul allow waa nadirtaa fananzilu biqowmin dad ayaan ku degnaa laa yaqruunanaa aan na sooraynin waa na diraysaa muhimmad iyo xaajo iyo dacwo ama yacni jihaad iyo waxbaad noo diraysaa dariiqan aan sii marayna dad reer baadiyaa deggan nama marti sooraayaan famaa taraa fiihi maxaad arkaysaa dhexdiisa masaladaa dhexdeeda nebigaa la su-aalay fa qaala lanaa wuxuu nagu yidhi in nasaltum biqowmin haddaad qolo ku degtaan fa umira lakum la idiin amro bimaa yenbagii wax habboon lidayfi martida u habboon faqbaluu aqbala haddaad yacnii dad ku degtaan oo la idiin amroo dadku ay isxilqaamaan oo idin marti sooraan ka aqbala waxay idin siiyaan ayb fa in lam yafcaluu haddaynan samaynin oynan idin martisoodirin oo idin qadiyaan fakhuduu minhum waxaad ka qaadataan xaqa dayfi martida xaqeeda ka qaada marti intay lahaan jirta iyagoon ogeyn haddaad doontaan ka qaato cuna iska taga iyadana waa masalatu dafar lianna ninka dayfka martida xaqa uu leeyahay xaqi haddaan la siinin xaqiisii marka ma ka qaadan karaa ninkii aan siinin xadiidku marka wuxuu tilmaamaya inuu ka qaadan karo ayb masaladaa marka warkeedu aada u badan yahay waxay leeyihiin marka meeshan wuxuu yidhi ibnu xajar wadaahiru hada alxadiidi anna qira dayfi waajibun xadiidkan daahirkiisa waxaa laga qaadanaya waajib inay tahay martisoor wa ana almansuula calayhi ninka lagu soo dego low imtanaca min adiyaafati martisoorkii hadduu diido ka tago ukhidad minhu qahran qasabaa looga qaadanaya wa qaala bihi leytu mutlaqan leyt bnu sacad arrinkaas waa mutlaquu yidhi beled iyo baadiyada wa khasahu axmedu biahli lbawaadi duuna alquraa imaam axmedna wuxuu yidhi baadiyaha waa sax xadiidkan baadiyuhu ka hadlaya magaalada laakiin maya leanna magaalada ninkan hadduu ku martisoori waa mid kalaa laga yaaba inuu ku wado habaa ka qaadin marka wa qaala aljumhuuru jumhuurka culummadana waxay dhaheen addiyaafatu sunnatu mu'akadatu martisoorku waajib maba ahanba waa sunna mu'akada wa ajaabuu can xadiidi albaabi biajwibatin xadiidkanna waxay ku jawaabeen jawaabo axadihaa jawaabahaas midka hore xamluhu cala almudariin waxay yidhaahdeen xadiidkan waxaa lagu xambaaraya dadka dhibaatada ay haysay inay dhintaanba baahi inay u dhintaan laga baqayo haddaad gaajo u dhimanaysa markaa ninkanna uu xaayo wax ka cun markaasuma اkhtalafuu way iskhilaafeen hal yalzamu اlmudara alciwadu am laa jumhuurku marka waxay yidhahdeen ninkii dhibaataysnaa hadduu wixii ninka ka cuno ma damaanayaa hadhow waago wax helo mase ma damaanayo ciwad ma siinayaa yani ciwad waqad taqadama bayaanuhu fii awaakhiri abwaabi اluqa waashaara tirmidiyu ilaa annahu maxmuulun calaa man طalaba ashiraa'a muxtaajan famtanaca saaxibu الطacaami falahu an ya'hudahu minhu karhan imaamu tirmidi isaga wuxuu ishaaray waxaa lagu xambaaraa buu yihi xadiidkan ninkii dariiqou marayaa war hebelow wax iga gada haddaad wax isiinayn ma kaa gadaayo mana ku siinaayo xoog inuu marka intuu uga qaato wixiina meesha u dhigo qaala wuxuu yidhi marka waruwiya naxwu dalika fii bacdi alxadiidi mufasaran ayb xadiidka qaarkiisna isagoo fasiranna waa la wariyey taasoo kale haaniiha jawaabta labaad ana dalika kaana awala alislaam wa kaanat almuwaasaatu waajibatan markii hore oo xiriirinta dadka muslimka yacnii in la xiriiriyaa markeedii hore muhaajiriin iyo ansaar in lahaayo gacantu ay yarayd ayay ahayd xadiidkan xadiidkaas xadiidkan falamaa futixat ilfutuuxu markii la furtay futuuxaadkii ay yimaadeen nusikha daalika waa la nasakhay wayadullu calaa naskhihi in la nasakhayna waxaa tusayuu yidhi qowluhu fii xadiidi abi shurayx cinda muslim fii xaqi dayfi wa jaa'isatuhu yowmun waleylah waljaa'isatu tafadulun laa waajibatun wa jaaisatuhu ninka martigaa jaa'isadiisu waa maalin iyo habeen jaa'isaduna waa wax tafadulay waajib ma aha wuxuu yidhi waa ibnu xajar wahada daciifun lixtimaali an yuraada bitafaduli tamaama alyowmi wاlleylati laa asla diyaafati marka soorka asalkiisa inaan laga wadine jaa-isada in laga wado yacnii aada ha laysugu kallifo maalinka koowaad iyo habeenkaas aada ha laysugu kallifo wuxuu yidhi marka wafii xadiidi lmiqdaami bni macdikarib marfuucan ayuma rajulin daafa qowman faasbaxa dayfu maxruuman faina ayb nasrahu xaqun calaa kuli muslimin xataa yaakuda biqiraa leylatihi min zarcihi wa maalihi akhrajahu abu daawuud xadiidkan marka wuxuu leeyahy ninkii qof dad soo martiyo oo martigii uu soo waaberiistay isagoo laga seexday waxba la siinin ninkaa in loo gargaaraa waa xaq qof kastaoo muslima waajib saaran inuu u gargaaro ilaa uu ninkaa ka qaato ninkaa u diiday martisoorka u diiday ilaa uu ka qaato habeenkaas wixii uu cuni lahaa wa huwa maxmuulun calaa maa idaa lam yadfar minhu bishayin waa haddii marka qofkii waxba laga waayo in markaa ninkaa siyaabo kale loogu gargaarayo jawaabtaas labaad aduu marka madmuunkeedu waxaa weeyaan waagii horaa xukunkan uu jiray markii dambena waa la nasakhay jawaabta saddexaad waxaa la yidhi annahu maqsuusun bilcummaali almabcuuhiina liqabdi sadaqaati min jihati alimaam xadiidkan hadda bukhaariga aan ku hayno wuxuu ka hadlayaa dadka la diro oo sadaqada inay soo ururiyaan loo diro maslaxo caamay haayaan haddii ay intay jidka maraayaan wax la siin waayo waa ka qaadan karaan dadkii fakaana cala almabcuudi ilayhim dadka oo loo diray waxaa laga rabaa marka insaaluhum fii muqaabalati camalihim aladii yatawallownahu liannahu laa qiyaama lahum ila bidalika axkaahu lkhaaabiyu raabicuhaa afar annahu khaasun biahli dimma gaalada muslimka ku dhex nool waayo dadka xoogga looga qaadanayo muslim ma aha cumarna wuxuu u shardiyey gaalada markuu la heshiinayo gaalada jizyada markuu kula heshiinayo wuxuu shardi kula galay oo uu u shardiyey in ay martisooraan dadka muslimiinta ninkii idinsoo agmara wax siiyo shardi kula galay hadday siin waayaan marka nin shardigood dad shardigoodii jabiyey baa xoogaa looga qaadan karaa takhsiiskaas daliiloo u baahan yahay baa la leeyahay aduu jumhuur marka waxyaabahaasay ku cudur daarteen ajwibadana marka ibnu xajar wuxuu leeyahy wa aqwa alajwibati alwal jawaabaha waxaa ugu xoog badan midda ugu horreysay oo ah dadka mudariintae dhibaataysan waay waxaa xadiidka uu ka hadlayo ninkii aan dhibaataysnayn waxba yownan ka qaadanaha iska sii socdo wastadalla bihi calaa masalati dafari wastudilla bihi calaa masalati dafar wa biha qaala shaaficiyuna sidaas markaasna marka waxaa weeyaan dabcan markay bannaan tahayna waa wixii amwaal ah cuquubaad badani a maya maxaa la diidaa marka cuquubaadka badaniga ma taqaanaa qofkii haddii maalan ninkan cuquuba badaniyuu ku leeyahay ninkan isagoo meel daganoo iska arkay buu ku dhufanayaa marka maya ma ku dhufa waxba kuma dhufana cuquubaadka badaniga xadiidkan kama warramaye wuxuu ka warramayaa xadiidkan waxyaabaha amwaasha ah ninbaa maal kaa qabay maalkiisii baad aragtay inaad ka qaadato laakiin haddii aad cuquubo waxbow markaa kuu geystay hadda ka hor nabar iyo waxbow kugu dhuftay cuquubo iyo waxbaad ku lahayd jid markaad ku aragto ama isagoo hurdaya intaad aragto gacan iska jarto lama ogola leanna maxaa yaele dhibay keenaysaa taas qaadi iyo maxkamaday u baahan tahay laakiin wixii amwaala waay masaladan dafarka baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan maa jaaa wuxuu ku yimid fi saqaa'ifi saqafyada ayb marka maa jaa fi saqaa'if wuxuu ka wadaa marka saqaa'if waa jamcu saqiifatin ayb meelahaas marka dadku ay balbalada ka dhigteen oo kale ninka gurigiisii maalan ayuu balbalo ka soo bixiyey balbaladaasi marka qof inuu hoos fadhiisto oo uu ku nasto cabaar idin miyuu ninkaas uga baahanya mase ugama baahno ayb taasuu rabaa inuu ka wado ayb waxaan o dhanna kitaabulmadaalim waxaa soo gelinaya waxay tahay dulmigaaba waxaa la yidhaahdaa qofka waxauna lahayn shay yacnii booskiisa boosaan ahayn inuu dhigo sharcan marka shayga adiga aadan lahayn haddaad iska qaaddood iska isticmaasho shaygan isticmaalkii booskii ou lahaa ma aadan dhigin waxyaabahan marka caamka ahna in la kala saaro waayo dulmiga miyay gelayaan mise ma gelayaan wajalasa nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigay wa asxaabuhu asxaabtiisu waxay fadhiisteen fii saqiifati bani saacida reer bani saacida saqiifadoodii meeshii marka meel balabala oo saanqaafa leh ayay fadhiisteen meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa meelaha jidadka ku yaallo saqafka loo yeelay iyo ama qofkii meesha degana haw sameeyo ama cid kale haw samaysee in layska hoos fadhiisan karo isticmaalkaasna aynan dhib lahayn mar hadday waddo tahay meesha xadiidkanna marka wajalasa nabiyu sal l salama wa asxaabuhu fii saqiifati bani saacida waa xadiid mucallaq ahaan bukhaari oo u soo saaray qaala xadaanaa yaxya bnu sulaymaan qaala xadaanii ibnu wahbin qaala xadaanii maalikun wa ahbaranii yuunusu can ibni shihaab fiiri marka ibnu wahabaa xadiidka warinaya laba sheekhuu ka warinaya maalik iyo yuunus wuxuu yidhi xadaanii maalikun wa ahbaranii yuunus uu kala saara ibnu wahab marka ikhbaarka iyo taxdiidku uu kala saara waana mas'ala musalaxa xadaanaa iyo akhbaranaa jumhuurka laakiin muxadisiintu waxay u yaqaanaan inay isku mid yihiin ayb ahbaranaada laakiin iyada qiraa'adana waa loo isticmaalaa qaar culammada ka midna waa kala saarayaan waxay leeyihin taxdiidkana samaaca loo isticmaalayaa akhbaranaadana waxaa loo isticmaalaa qiraa'ada iyo samaaca laftirkiisa marka akhbaranaadaa hoosaysa ayaga agtooda xadaanaadaana sarrayso ibnu wahab marka alfaadda aada ugu taxriiri jiray qaala xadaanii maalikun wa akhbaranii yuunus can ibni shihaab labadoo marka ibnu shihaabay ka warinayaan qaala akhbaranii cubaydullaahi bnu cabdillaahi bni cutbata ana bna cabaasin akhbarahu can cumara radia allaahu canhum qaala xiina tawafa allaahu nabiyahu ilaahay markuu nebigiisii oofsaday sala allahu calayhi wasalam ina alansaara ansaarta ijtamacuu way kulmeen fii saqiifati bani saacida ayb cumar baa marka wuxuu leeyahay markii nebigu dhintay buu wuxuu yidhi ansaartii waxay ku kulmeen saqiifati bani saacida meeshaas faqultu liabii bakrin abii bakr baa waxaan ku idhi buu yidhi cumar marka indaliq binaa nakeen faji'naahum waanu u nimid fii saqiifati bani saacidaan ugu nimid markaas meeshii waatay fadhiisteen oo abubakar lagu doortay masadii dheerey oo ansaartii markay yidhahdeen mina amiirun wa minkum amiir iyo markii xoogaa laysi yiriiri ee meeshii laga akriyay nebigu wuxuu yidhi al-aimatu min quraysh iyo yey ansaartii iska tanaasushay ka tagtay markaana abubakaraa lala mubaayacooday ayb qisadaasoo marka saqiifati bani saacida waa taas qaradka laakiin ujeedku hadda meeshaan uu u keenay kitaab almadaalim u geliye waa maxay meelaha sidaasoo kale la saqafyada loo sameeyey oo ay dadku maraano ama dariiq ah ama meel la farfariisto ah qofkii marka hadduu fariisto saqafkaasna uu harsado isticmaalkaasi maku noqonayo daalim maku noqonayo baabun ay haada kani baabun baab weeyaan laa yamnacu jaarun jaarahu deris deriskiisa kama mancinaayo yaanu ka mancinin an yakriza inuu tallaalo khashabatan geed fii jidaarihi gidaarkiisu inuu ul ama wax ku muto maalan qofkan hal gidaar bay wada leeyihiin ama gidaarkiisa dan ka soo gashay gidaarka nin baa iskale ninkan kale dhinacan kaleu ka degan yahay gidaarkaasi marka inuu garab soo saarto iyo inuu markaa saqafka saanqaafka alwaaxa saanqaaf saqafkiisu uu ku tiirsanayo inuu gurigiisa ama derbigiisa uu saarto war hadduu yidhaha derbigaaga aan saarto yacni ma u diidayaa mase ma u diidaayo taasuu rabaa inuu ka hadlo qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama can malikin can ibni shihaabin can ilacraj can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sal l slama qaal nebigu wuxuu yidhi laa yamnac jaarun jaarahu deris deriskiisa yaanu ka celinin an yakriza inuu mudo khashabatan qori fii jidaarihi inuu ku muto gidaarkiisa uma yaquulu abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu dhahayay maa lii araakum canhaa mucridiin maxaan idiin arkayaa canhaa ay can haadihi sunnati sunnadan mucridiina inaad tihiin kuwo ka jeesanaya wallaahi baan ku dhaartay la armiyanna waan tuurayaa oo tuurayaa oo tuurayaa bihaa sunnadaani bayna aktaafikum garabkii garbihiinaan ku dhex tuuraya waa idinku ridayaa aniga ama yeela ama ka taga idinka idin jirtaa xadiidkan marka daahirkiisa waxaa laga qaadanayaa inay waajib tahay derisku hadduu u baahdo derbigaaga inuu wax saarto inaadan u diidin masaladaana marka aaday culamada isugu khilaafeen imaamu shaafici laba qowluu ka leeyahay qowlka qadiimka wuxuu leeyahay waa waajib jadiidkuna wuxuu leeyahay waajib maaha waa sunno lianna ninkan wixiisa isagaa iskale idinkiisa la-aantii in looga qaatana yacni ma bannaano axaadiid badan baana macnahaas sheegayso ayb siyaabahaas u sheegayaan amarkaanna marka wuxuu ku xambaarayaa nahyigaanna wuxuu ku xambaarayaa karaaho amarka meesha ka soo baxayana istixbaabu ku xambaara jumhuurkuna saasay u badan yihiin ahlucilmiga badankooda laakiin xadiidka daahirkiisa wuxuu tilmaamayaa arrinkaas in la reebay uunan diidi karin deriska gaar ahaan weliba marka la fiiriyo cumar radia allaahu canhu waqti waqtiyada ka mid ah waxaa dhacday ayb nin la dhihi jiray adaxaaku bnu khaliifa ayaa moxamed bnu maslama ayuu wuxuu su-aalay gacan yar inuu soo baxsado oo dhul uu lahaa soo marsado ayb gacan yaroo inuu isticmaalo oo u baahnaan lahaayo biyo iyo wax la mida inuu u isticmaalo oo u baahnaan lahaa ayuu wuxuu yidhi gacankan aan dhulkaaga marsado oo adaa dhinac meesha u ka imaanaya iga xigee ayb moxamed bnu maslama waa diidey fakallamahu cumar fii dalika faabaa cumar bau ayaa kala hadlay waa diiday markaasuu cumar wuxuu yidhi wallaahi layamuranna bihi waa marsanaya waa marsanaya walow calaa banika calooshaada korkiisa u marsanaya faxamala cumaru اlamra calaa daahirihi wacadaahu ila kulli maa yaxtaaju اljaaru ila alintifaaci bihi min daari jaarihi wa ardihi cumar marka wuxuu yidhi waa marsanaya waana marsanaya gacankaas calooshaadu kor marsanaya marka meesha waxaa laga qaadanayaa cumar arrinkaa waajib inuu u arkay oo ilaa shaygii ninkii soo taagan oo dhahayo aniga ma raba dhulkayga wax in la marsada ilaa waa la marinayaa shay waajiba unbuusaa u dhahayaan oo ilaa cumar ma dulmi lahayn ninkan waxaa kaloo laga sii qaadanayaa weliba cumar alwaax iyo derbi baan hadda xadiidku uu ka hadlaayee cumar caamowba ka dhigayba xataa intifaac kasta oo derisku u baahdo qofkan inuu u yeelo allaale wuxuu derisku u baahda in loo yeelo caamuu ka dhiga xataa gacan iyo yacnii far dhulkiisu uu soo marsado ninkan hadduu u dhibaataysan yahay fartiina meel kale aan la marin karin ilaa kan dhulkiisa maahane waa inuu gees ka siiyo uu marsado ayb laba shardi laakiin waa in la helo laba shardi waa in la helo shardiga koowaad waxay tahay waa in ninkaasi mafsado iyo dhib aynan u keenaynin hadday mafsado u keenaysa ma bannaana lanna maxaa yeele laa darara walaa diraar nabigu saas yii laa darara walaa diraar qaacidada sharcigana waxaa weeyaan dafcu lmafsadati muqadamun calaa jalbi lmaslaxa ninkan deriska maslaxuu rabaa ninkaanna mafsado war halayga dhaafou taagan yahay mafsadadaana meesha taallo ninkan mafsadadaa la hormarinaya maalan ninkan derbigiisii wuxuu rabaa inuu alxan iyo wax saarto derbigii marka waxaa laga yaaba inuu wax ku suubsado duleelin iyo waxba u baahday maalan shaqada uu maalan derbigii uga baahan yahay waa shaqo derbigii dilaacinaysa shaqada uu u baahan yahay waa shaqo biyihii roobka iyo waxaasoo dhan buu ninkan kusoo rogaa derbigaaga isii biyihii roobkana waa kugu soo rogaya ma bannaanaanaysa markaas shardiga koowaad marka waxay tahay waa in mafsada meesha ay ka maran tahay waxyaabahaasna marka da xaq uu ugu leeyahay inay ahaato waxaan xaq loogu lahayn oo kale ma jiraysa curfiga dadkuna haddii uu noqdo inay dadku derbiyaal kala gaara kala dhistaan haddii curfiga uu sidaas noqdana nin iyo derbigiisa inuu dhisto waa sida hadda curfiga jira waay waqtigan dad derbi isla wadaagaa waa yaryihiin hadeerta ninkan derbigii derbigiisaanuu dhisanayaa kana derbi kaleu samaysana meel yaroo hal mitira ninba nus iyo nus ka tag guriga laga samaystaa la leeyahay curfigaasa hadda jira nin walbaa inuu nus ka soo taga kaasna nus mitir derbi qoladaan markay rabto inay wax dhisato ha ka dhisteen kuwaanna ha ka dhisteen haddii curfiga jira uu sidaas yahay waa in saas la raaco haddii laakiin ay dhacdo de derbi in meeshii uu jiray kanna dhul meeshii ku yeeshay ninkaanna derbiga u baahdayo war derbigaaga waxaana aan saarto haddaynan dhibaynin waa inuu xadiidkan raaco uu yaalo hadday dhibaysa laakiin laa darara walaa diraara taagin masaladaa marka sidaas weeyaan baabu sabi alkhamri fi ariiqi baabu bayaani xukmi sabi alkhamri khamrada shubitaankeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay fi ariiqi jidka in lagu shubo kamri yani wax xun waay qamrigii marka dariiqii in lagu daadiyo lagu shubo xukunkeedu muxuu noqona hadday maslaxa ku jirto haa waa bannaan yahay maslaxa haddaynan ku jirinna oo ay dhib uun tahayna ma bannaano qaala xadaanii moxamed bn cabdiraxiim abuu yaxya qaala ahbaranaa cafaan wa huwa bnu muslim asafaar qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin qaala xadaanaa haabitun can anasin radia allaahu canhu qaala waxa uu yidhi anas kuntu saaqi lqowmi kuntu waxaan ahaa saaqiya alqowmi dadka nin waraabinayaan ahaa fii manzili abi alxata abi alxa gurigiisa ayaan dadka cabitaanka u shubaayey wa kaana khamruhum khamradooduna yowma-idin maalinkaasi alfadiika ayay ahayd timir khamri timirta laga sameeya fadiiqtimirtay ka samaysan jireen fa amara rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu amray munaadiyan mid dhawaaqo yunaadii dhawaaqayo alaa hooy ina alkhamra khamradu qad xurrimad waa la xarimay qaala waxau yidhi faqaala lii abuu dalxata abuu dalxa wuxuu igu yidhi ukhruj bax fa ahriqhaa daadi khamradii waa la xarimay markii la yidhi abuu dalxa wuxuu yidhi horadoo tago soo daadi daadi fakharajtu waan baxay fa haraqtuhaa waan daadiyey fa jarad way qulqushay fii sikaki almadiinati jidadka madiinee yaryar ayay khamradii ku qulqushay qolo walbaa iska soo daadisa waxay hayeen markaasay jidadkii ku qulqushay fa qaala bacdu alqowmi dadkii qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen qad qutila qowmun dad ayaa la dilay wahiya fii butuunihim dad baa ilaahay jidkiisa lagu dilay oo ama dhintayba iyadoo khamrigu calooshooda uu ku jiro faanzla allahu ilaahi wuxuu soo dejiyey laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fii ma acimuu lanna dadkaasi wax xaaraana ma aynan cunin ayb tarjamada marka wuxuu leeyahay muhallab shuraaxda ka mida wuxuu yidhi inamaa subat ilkhamru fi ariiqi khamradii baa dariiqi lagu shubay liliclaani birafdihaa waxaa loogu shubay jidka maslaxa maanta ku jirto in la diiday in la bayaaniyaa la rabaa waliyushahara tarkuhaa iyo si aad loogu caan bixiyo khamri in laga tegey wadaalika arjaxu fi lmaslaxati maslaxadana taasaa ku raajaxsanaan badan oo waxay ka raajaxsan tahay min alta'dii bisabihaa fi ariiq dhibtooshada lagu dhibtoonayo khamrigii in jidka lagu shubo dhibka dadka ka gaaraya iyo maslaxada laga fiirinayo maslaxada badan awal khamrigoo lacabaa la ogaayo haddii la arko khamradii oo jidkii qulqulayso oo biyo wasaqoo kale oo la soo daadiyey oo kale dii laga dhigay meeshaa marka waxaa ka soo baxayso baashaasi in la diiday la reebay la xarimay maslaxadaas dadku ay arkayaanna yaa waxay ka xoog badan tahay dhibka lagu dhibtoonayo meeshaa marka maxaan kala baxaynaa laakiin shaygii mafsadadiisu badan tahay inaan dariiq lagu shubin shaygii mafsadadiisu badan tahay inaan dariiq lagu shubin oo lagu dadaalo in laga ilaaliyo intii lagu dadaali karo ama wasaq ha noqoto ama ha noqoto waxyaabo dadka ay ku simbirirxanayeen ha noqoto waxyaabahaasoo dhan in laga ilaaliyo ayb baabu afniyati اdduuri waاljuluusi fiiha baabu bayaani afniyati اdduuri guryaha bannaanadooda waاljuluusi fiiha iyo in la fariisto bannaanadaas xukunka caddayntiisa iyo waljuluusi fadhi cala asucuudaati jidadka la fadhiisto qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fabtanaa abuu bakrin abuubakar wuxuu dhistay masjidan masjid ayuu dhistay bifinaa'i daarihi gurigiisa daaraddiisa hore bannaanka yusallii fiihi uu ku tukanaayo wayaqra'u alqur'aana qur'aanka uu ku akhrinayo fayataqasafu calayhi waxaa isku soo ciriirinayo korkiisa nisaa'u lmushrikiina naagaha mushrikiinta mushrikiinta naagahooda wa abnaa'uhum ilmahooda yacjabuuna minhu iyagoo la yaabayo wanabiyu sala allahu calayh waali wasalam yowma-idin bimaka nebiguna maalinkaa makuu jooga meeshaa marka waxaa lagala baxayaa dabcan ninka gurigiisa barxadda gurigiisa barxadda guriga inuu isticmaali karo oo fadhi uu isticmaali karo waab yar haddii uu ka samaysto oo ku tukado ama uu wax ku qabsato wax ku qabsado inuu yeeli karo bishardi laakiin shardi waxaa ah laakiin dariiqu dadka maariintae meesha maraayo inaynan ku dhibtoonaynin dariiq ila dadkaa asal asal iska leh dadkaas maraayo hadday ku dhibtoonayaan ma bannaana haddaynan ku dhibtoonayninna waa bannaanta xadiidku marka saas uu keenay wuxuu yidhi watarjamatu macquudatun lijawaazi taxjiirihi bilbinaa'i dhismo inuu ku hareeraysan karo ku waageeri karo wa calayhi jara alcamalu fii binaa'i almasaadibi fii abwaabi duud guryaha hortooda masaadib waxa layidhaha ama masdaba meel yaroo ay ku nastaan ayay ka samaysan jireen waljawaasu muqayadun bicadami darari liljaari waalmaal laakiin waxay ku qaydan tahay maxay deriskuna inuunan dhibin dadka maraayana inaynan dhibin meel walba jiingad lagu kawiyo halkaasna jiingad lagu soo kawiyo dariiqii dhammaan la soo cariiriyo oo baabuurtii laba baabuur aynan isku dhaafi karin asalna loogu talagala inay isku dhaafaan ma la ogola mararka qaarkood dadkii meeshii waabay intay ka samaystaan iyay ku ganacsanayaan waxay samaynayaan maalan dhuxul iyo wax lamiday meeshii ku daadinayaan dhuxushii deriska waa ku dhibtoonaan dariiqii baa laga yaabaa in dhuxushii geb lagu siiyo ayaanta baabuurka uu dhuxushaas dejinaayo waddadaas lama mari karo baabuurku meelo kaleo aabaa soo wareeganaya soo maa xaafadahaas in lagu sameyo darar marka deriska in haddaanay darar uga jirin waxaana aynan dhib uga jirin dadka maraayana dhib aynan uga jirin waa inay bannaan tahay qofka wax ku iibsanayana macnahaasaa lagu xambaaraa saasay culammadu leeyihiin dariiqu hadduu mutasac yahay xoogaa uu weyn yahay haddii ninkan mariddiina uusan dhib ku noqonin deriskiina uunan ku dhibin maro yar intuu fidsado oo wax ku gadgato habeenkiina galabtiina iska laalaabto oo iska tago dadkan waratada iyo kale iska ah wax dhibo ay leedahay male laakiin haddii maariinta uu dhibaayo dadka maraayo ama deris uu dhibaayo ma bannaano qaalat markaa wuxuu yidhi qaala xadaanaa mucaad bnu fadaalah qaala xadaanaa abuu cumar xafs bnu maysarata can zayd bni aslam can caطaaءi bni yasaar can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal إiyaakum wاljuluusa cala اطurqaat waxaan idinkaga digayaa jidadka inaad fadhiisataan fa qaaluu waxay yidhaahdeen maa lanaa buddun maa lanaa nooma sugnaanin buddun ka maarmitaan kama maaranay innamaa hiya majaalisunaa waa fadhiyadeenna nataxadatu fiiha waa ku sheekaysanaynaa qaala waxau yidhi fa idaa ataytum ila almajaalisi majaalista haddaad timaadaan fa acdu dariiqa xaqahaa dariiqa jidkeeda siiya qaaluu wamaa xaqu dariiq ayay dhaheen qaala qadu lbasar aragoo la laabo wa kaful adaa dhibka oo la reebo wa raddu salaam salaamtoo la radiyo wa amrun bilmacruufi wa nahyun can ilmunkar qaala faidaa ataytum faidaa ataytum ila almajaalisi kada lilakhari bilmuhanaati wa biila alatii lilgaayati faida ataytum ila almajaalisi wa fii riwaayati lkushmiyahaniyi faida abaytum bilmuwaxadati ayb wa qaala ilaa buu markaa faidaa abaytum ila almasaajid ila almajaalisa ay noqona faidaa ataytum ila almajaalisi ilaadii haayaday markaas tarjamada xadiidku marka waa ismu daabaqaynaan baabu alaabaari alatii cala ariiqi ida lam yutaada biha baabu bayaani xukmi alaabaari ceelashii xukunkooda caddayntiisii buu u baab yahay allatii cala ariiqi jidka korkiisa ah idaa lam yuta'ada biha haddaan lagu dhibtoonin ceel ma laga qodi karaa jid meel jid ah jid geeskiis ceel ma laga qodi karaa haddaan lagu dhibtoonaynin xukunkaasu raba inuu ka hado maslaxa caamaa loo qodaya dabcan ceel dadkao dhan ka cabaano meeshii ka qodaya haddaan lagu dhibtoonaynin ka waran ayb laakiin ceel isagu inuu yeesho ou raba hadduu qodayo jid inuu ka qodo maaha waa inuu ka qodaa milkigiisa oo inuu markaas la raadiyo qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama can maalikin can sumayin mowla abi bakrin can abi saalixin can abi saalixin asamaan can abi hurayrata radia allaahu canhu ana nabiya sal l slama qaal baynamaa rajulun xillinin biariiqin jid uu ahaa uu ku sugnaa fashtadda calayhi alcadashu oon ayaa ku darnaaday fawajada bi'ran ceel buu helay fanasala fiiha waa u degay dhexdeeduu degay fa shariba waa cabi fawajada bi'ran waa ninkan dariiqou maraayaa la yidhi ceel buu helay ceelka xaggee ku yaalla dariiquu ku yaalla ayb waa in laga qodi kara marka nebiguna wuxuu u keenay fii maqaam yacnii madxi iyo ammaan iyo ahaanu u keenay iyo qisada inuu markaa yacnii dadkii ammaan qofkii sidaa yeelay inuu ammaano ceelka biyihii ka soo saaray qofkan siiye ceelkiina da meeshu isaga jiraa dabcan walidaalika haddii ninkaa ceelka uu ka qodo jidka geeskiisa meel ah dadka maariintaay waxaana aan dhib ku ahayn oon lagu dhibtoonaynin ee ay dhacdo inuu qof ku dhaco maalan ninkii qoday ma damaana maslaxa caamana uu u qoday biyaha sadaqo ahaan uu iskaga qoday wax ma damaanayo wax ma damaanayo haddii laakiin uu u qoday limaslaxati nafsihi waa damaana markaas ana nabiya sal l slam marka wuxuu yihi qaala baynamaa rajulu biariiqin faاshtada calayhi alcaطshu fawajada bi'ran fanazla fiiha fasharib uma kharaja waa baxay faidaa kalbun aywaab isaga oo yalhahu uu haraahirayo yaأkulu haraa ciidda uu cunayo min alcaطshi oondirtiis faqaala rajulu ninkii wuxuu yihi laqad balaga hada اlkalba eygani waxaa soo gaaray min alcaطshi oonka dartiis milu ladii kii oo kale kaana balaga minii aniga i gaaray fanasla albi'ra ceelkii buu degay famala'a khufahu khufkiisii buu buuxiyey maa anbiya ayuu buuxiyey fasaqa alkalba ayb famala'a khufahu khufkiisiibuu buuxiyey maa anbiyuu ka buuxiyey fasaqa alkalba eygii buu waraabiyey fashakara allaahu lahu ilaahay baa u abaalguday fagafara lahu waa u dembi dhaafay qaaluu yaa rasuula allah waina lanaa fi lbahaa'imi laajran faqaala fii kulli daati kabidin radbatin ajrun baabu imaadat aladaa wasakdii zuulinteedii ayuu baabihay cadaynteeda wadada in qashinka iyo wasakda iyo laga qaado wa qaala hamaamun can abi hurayrata radia allaahu canhu can nabiy sal l salama yumiitu ladaa can ariiqi sadaqa imaadatuka waa ficil oo bimacna almasder laga laqbaynayo imaadatuka zuulintaada aladaa aad zuulinaysa wasakda can iariiqi aad ka zuulinaysid sadaqatun weeyaan ayb jidkii marka wasaqda in laga zuuliyaa sadaqa lagu sheegay in lasoo dhigana maxay noqona dembi qofaad arkaysaa marka qashin iyo dadka soo qaadayaa lacago uga qaadayaa waa soo wadaa siduu usoo wado cid geeskeedu tib isaga siinayaan haddana ciddii baa marka lacag isaga qaadaysa darar iyo dhib waay ayb qofkii waxaad arkaysaa shay kasta oo qashin iyo wasaq iyo wax dhibaayo dariiqu dadku maraano caamkaa uun lagu soo leexiyaan innaga marka waxaan noqona dad uun khaas keliya ka fikerayn khaas keliya dad ka fikeraan dowlad dadkii wax baraysana mabana soo marin mana haynaba dadkii inta wax barto dariiq inay dadku isku tashtaanoo maslaxa caama iyo barto dadka ummadaha dowladahoodaa baraan mana hayna waxaas inaga horena maba noo soo marinba nin walbaa marka waxa uu sameeyo wuxuu u arkaa marka dhib iyo yani haddii la yidhaha war waxaan sidaan ha yeelinoo saas yeel maslaxa caama lagala hadlo in la dhibaayo buu haystaan kuwii hore u jiri jirena waxaan ka fahamsanayn dad u wax dhibaayo waana ahaayeen dad wax dhibaayo ayb kuwaanna warkood iska dhaaf eego kuwaan axashafan wa suu'a kiilatin waa kuwaan egan ayb dadka tooda hadday loo nabadgeliyaa nasiibiska ayb qofkii marka laakiin isaga iimaankiisaa la rabaa inuu dadaalo oo iska waxaan ka ilaaliyo dariiqa ayb qof walbaa u fiirsa meesha uu fadhiyo wasaqda ka soo xaaqaa wuxuu isugu keenaa meesha la maraayo ninkii wax dejinaayo alaabo dejinaayo biraha iyo geedaha alwaaxyada laga googooyo biraha biraha yaryarka waa iska soo furaayaan waxay ku tuuraayaan laamiga markaasaa laamigaanoo dhan biro a dhooban biro meeqo waayeelaa ku kufaayo oo ay birahaasi qalaayaan halkaasu kusoo fogeyna birahaas baqaarkiisii ma uu rabo meel inuu samaysto uu ku xareeyo uu ku aruuriyo oo hadhow dad uu u dhiibo war meelahaas geegod u qodana ma garto keliya dantiisuu ka fikara baqaarkii waa ka soo dheereeyey laamiguu soo dhigay marka laamiga laamigan waxa biro yaalla haddaad aragtaan yani nin walbaana kolley waa arkaa waa maraa oo dadka tafaha u gelaya ayb mooska iyo qashinka iyo qofkii iska soo fogeynaayo ciddu markay guriga ka soo daadisa bannaankay ku qubeen dadka ha ku simbiririxdaan maslaxa caama dhan manala ma naqaan marka cala alaqal haddii wax muraaqabeeyo aynan jirin diinkiyaa la rabaa inuu dadka muraaqabeeyo ilaahay laga cabsado ilaahay la fiiriyo subxaana wa tacaala baabu algurfati waalcilliyati almushrifati wagayri almushrifati fi sutuuxi wagayriha halkaan misaga joojina wabilah towfiiq sal alla slam ala nabina axmed dher